cabdinaasir maxamed xasan buuni oo horey usoo noqday wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee maamulkii muuse biixi cabdi ayaa ku baaqay in lagu xadgudbo oo la ihaanaysto kelimadda towxiidka isaga oo shirkadaha calamada sameeya ee kareebaya towxiidka ugu hanjabay kuna baaqay in gacmaha loola tago oo la weeraro wuxuu dhanka kale kasoo horjeestay in kelimadda towxiidka laga daayo meelka dhaca ay kula kacayaan dadka wata calanka maamulkaasi si gaar ah maalinta sideed iyo tobanka mey oo ah maalintii gooni ugoosadka uu ku dhawaaqay maamulkaasi islamarkaana ay qabsadaan munaasabad iyaga gaar u ah waxaa nasiib darro weyna saaka in wasiir wasiirada xukuumadda cabdiraxmaan ka midi uu iskoolka ama dugsiga qudhac dheer la tegay in uu isagu ku tallaabsado kuna hadlo gef dastuuriya oo ah in uu si dheeldheel ah iyo si aqoon darro ah iyo si ra'yi shakhsi uu isagu leeyahay inuu u yidhaahdo waxaan soo jeedinayaa in calanka maalmaha la xusayo siddeed iyo tobanka mey towxiidka shirkadaha daabacaya ay ka reebaan waa gef cid ka reebi kartaana ma jirto waa adiga ee madaxweynaha la doortay ayaan ku dhawaaqi karin adeer waa qodob dastuuriya waa qodobka toddobaad ee dastuurka cid aqbali kartaana ma jirto waxaanan u sheegayaa shirkadaha daabaca ee waxa weeyaan boodhasha iyo calanka waxay daabaceen calanka jamhuuriyadda somalilan oo ah calankii dastuurku sheegay kow shirkadda calan bilaa towxiida daabacdaana waa gef shacbiguna ha ku mudaharaadaan gacmahoogana hawla tagaan hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii dambe ay aada usii badanayeen dhalinyarada dhexda ku xiranaysa calan ay ku qoran tahay kelimadda towxiidka kuwaasi oo qaarkood la arko iyaga oo ku dul socda